halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda maanta oo jimco ah taariikhduna ay tahay shanta abril labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka iyaga waxaa ka mid ah dadka ka soo laabanaya xeryaha qaxootiga iyo kuwa barakaca ee ku nool magaalada kismaayo oo qaarkood la siiyey hoy ay degaan hab casri ah oo loo sharay meelo u nuglaa inuu webiga ka fataho tuulooyin ku yaala hiiraan iyo sida ay cashir uga baran karaan dadka webiga u dhow waxaa sidoo kale aad ku maqli doontaan wararka qiimaha xoolaha barnaamijka dalandool iyo riwaayaddii amal marka horese ku soo dhowaada warka uu inoo soo jeediyo cabdifataax maxamed mukhtaar
hay-adda cuntada iyo beeraha faw midowda yurub iyo hay-adda cunnada adduunka ee w f b oo soo saaray warbixin caalami ah ee xaaladda cunnada ee labada kun iyo sagaaliyo tobanka ayaa muujinaya in tirada xaaladda cunnayarida wajahaysa ay sii kordhayso taasi oo sheegayaan inay ka badan tahay boqol milyan waxaa sidoo kale sii kordhayay waddamada ay saameynta ku yeelanaysa cunnayarida sida laga soo xigtay warbixintan qiyaastii saddex meelood laba meel dadka haysa cunayarida daran ayaa ka yimid dee dal oo kale ah afghanistan jamhuuriyadda dimuqraadiga congo suudan etoobiya nigeria koonfurta suudan iyo suuriya iyo yemen inkastoo ay xaaladda cunayarida heer aad u daran marayso haddana tirada dadka cuntayarida daran wajahaya ayaa weli gaarin labada kun iyo sideed iyo tobankii labada kun iyo toddobiyo tobankii carruurta dalka bangaladesh saddexdiiba mid ayaa wajahaya halis ka dhalta duufaano daadad iyo masiibooyin kale oo sababay isbeddelka cimilada sida ay sheegtay qaramada midoobay waxay hay-addu ku talisay in kaalmo badan oo deg dega la gaarsiiyo dalkaas oo ka mid ah kuwa ugu liita ee la dhibaatoonaya masiibooyinka in ka badan sagaal iyo toban milyan oo carruur ah ayaa ku nool degmooyinka ugu sii daran dalka bangaladesh ee saameynta musiibooyinka ay ku reebtay sida ay sheegtay hay-adda arrimaha carruurta u qaabilsan qaramada midoobey ee unisef hay-ad ayaa xustay inay sii daran yihiin qoysaska xaaladda badday saboolnimo barakac carruurta oo seejisay waxbarashada iyo adeegyo caafimaad markab markab kuwa gargaarka qaada ayaa badbaadiyey lixdan iyo afar qof oo tahriibayaal ah oo ku jira cunug markaas dhashay kuwaas oo loo diiday khamiistii inay tagaan dalka talyaaniga iyo maalta dadkan oo ka gudbaya badda mediteraneanka waxay ka soo dahriibeen dalka libiya markabka ayaa la kulmay arbacadii xilli uu baadigoobayay doon ay konton qof oo tahriibayaala saarnaayeen oo lala'sanaa isniintii lasoo dhaafay iyo afartan qof oo kale oo iyaguna badda lagu la'yahay tan iyo toddobaadkii hore hase yeeshee markabkan ayaa ogeyn meesha uu dadka geyn doono maadaama dalalka talyaaniga iyo maalta ay diideen inay qaabilaan arrintan ayay dalalka ku xorayaan aqbalaadda qaxootiga magangalyadoonka ah ee midowda yurub
laba boqol iyo soddon qoys oo isugu jira dadkii ka soo noqday xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya dad gudaha ku barakacay iyo qoysas danyara oo ku nool magaalada kismaayo ayaa degay guryo loo dhisay labadii toddobaad ee u dambeysay warbixintan waxaa magaalada kismaayo inaga soo diray waryaheena axmed toronto laba boqol iyo soddon qoys oo isugu jira dadkii ka soo noqday xeryaha qaxootiga ee dhadhaaba ee dalka kenya dad gudaha ku barakacay iyo qoysas danyara oo ku nool magaalada kismaayo ayaa degay guryo loo dhisay labadii toddobaad ee ugu dambeeyey dadkan ayaa ka soo guuray xeryaha barakaca iyo guryo kira ahaan ay u deganaayeen qoys kasta waxaa lagu wareejiyey guri ka kooban laba qol barando iyo musqul guryahan oo cabir ahaan gaaraya shan iyo toban mitir oo ballac ah iyo shan iyo toban mitir oo dharar ah waxa ay ka samaysan yihiin bulukeeti dusha lagaga diday jiingad bacweyne ah dhismaha guryahan ayaa laga hirgeliyey xaafadda midnimo waxaana la bilaabay bishii sebteembar laba kun iyo sideed iyo tobankii waxaana la dhammaystiray bishii februaayo ee sanadkan gudoomiyaha guddiga barakacayaasha iyo qaxootiga ee jubbaland maryan cali cumar ayaa rediyo ergo u sheegtay in guddigoodu soo xulay qoysaska la siiyey guryaha waxayna xustay in lagu soo xulay duruufaha loo arkayey inay uga duwan yihiin qoysaska kale ee ku xaaladda ah arinta marka markii selectionka waxa lagu sameeya criteriyada ama waxa lagu doorto for example dadka waxaa weeye horta marka u horeysa saddex waxyaalooda la fiirinaya and i think soomaalidu inaad si fiican dhagaha ugu furtaan saddexda la fiirinayo waxaa weeye qofka curyaanka ah qofku waktiga uu imaaday iyo family sizeka ama tirada familiga qof hal qofa ama laba qof ah guriga waxaa uga xaqle toban cunug qof haysta ama labaiyo toban cunug qof haysta ama saddex iyo toban cunug cunug qof haysta ayaa horta xaqa koowaad lole sidaasaa horta selectionka lagu sameeyaa sanadka iyo baahida qoyskaas uu qabo cabdi axmed cali oo qoyskiisa ka kooban yahay siddeed qof waxa uu ka mid yahay dadka ka faa'iidaystay guriyeyntan waxa ay gurigooda cusub ku hooyanayaan habeenkii tobnaad qoyska cabdi waxa uu ka soo noqday xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya bilowgii sannadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii waxa uu reeriya wergo u sheegay inuu deganaa xaafadda dalxiiska ee magaalada kismaayo oo uu hadda ka soo guuray waxauna deganaa laba qol oo kiro ah kaas oo bishii uu bixin jiray lixdan doolar oo lacaga alxamdulilaahi waa guriga nala siiyey oo fiican waxaa waaye jaarka lacagta ahay waynoo baaqday maaragtay oo hataa aan lagaa yeelayni maaragtay bishii maaragtay waxyar iga dhima hataa aan lagaa yeelayni waa ka nasan alxamdulilaahi anka waa kuleele iyo waxaa iska hadda oon wax nooga daran ma jiro cariiri inkastoo cariiri oo yahay alxamdulilah shalay ma haysani hadda haddii nalag siiyey waa nagu filan tahay meesha dadka guryaha laga siiyey waxaa ku yaalla laba ceel oo biyahoodu dhanaan yihiin sidaasi darteed dadku waxa ay ku tiirsan yihiin cabbista biyo macaan oo booyado u keenaan oo ay ka iibsadaan maryan cali cumar ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ay bixisay dhulka hay-adaha caalamiga ahna ay gacan ka geysteen hirgelinta mashruucan guryaha horta la wada dhisay oo saddexda hay-adood ay dhiseen oo la qaybiyey waawaa laba boqol iyo soddon guri laba hay-adood oo la kala yidhaahdo n r c n r c oo ay fangaraysay u n habatite oo bajetka ay iyadu bixisay n r c na ay guryaha dhistay iyo care international oo iyaduna hay-addaas guryahaas dhistay n r c waxay dhistay toddobaatan iyo sagaal guri carena waxay dhistay siddeetan guri waxaa jiray marka guryo kale oo ay dhistay a r c oo ahaa iyagana toddobaatan iyo sideedaas oo ay fangaraysay u n h c r kismaayo waxaa sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii laga hirgeliyey mashruuc ballaadhan oo lagu bixiyey kun iyo shan boqol oo guri oo kiiba uu ka koobnaa hal qol kuwaas oo tayadoodu aysan wanaagsanayn qoysaska tira ahaan badanna aan hooy ugu filnayn sida uu reeriyow ergo u sheegay cabdiraxmaan cabdi maxamed oo guddiga qaxootiga norway u qaabilsan sharciyada arrimaha dhulka xagga dhismaha haddii aan fiirino waagii hore waxaa la dhisi jira hal qol ayuu ahaa hadda waa laba qol iyo barandha waa aragtay qaybta dambe oo barandhada ah weli waxay leedahay meel fiican oo nafaas ay leedahay janis ayaa ku yaalla waxaa loogu tagala qofka inuu ka dhisto tukaan mise dabakaayo waxuu ka furto si noloshiisi meeshaasi qofka uu kaga soo kaga soo ceshto marka waa innovation wax la yidhaahdo oo waa fikir cusub oo loogu talagalay qof gurigiisina inuu degnaado ganacsigiisina uu muxuu ahay noloshiisi meeshaas uu kusoo celiyo marka waxaan is leenahay halka qol iyo labada qol marka la yidhaahdo farqiga udhexe taas weeyaan xagga tayada marka la yidhaahdo way ka tayaroon yihiin aan is leenahay sidaas maxamed cabdi maxamuud oo qoyskiisa ka soo noqday xeryaha qaxootiga ee dalka yaman markii ay dagaaladii ka qarxeen sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa ka mid ah dadka guryaha la siiyey isbuucii hore ninkan oo qoyskiisa uu ka kooban yahay lix qof ayaa ka soo guuray guri kira ah oo uu ka deganaa xaafadda farjanno ee magaalada kismaayo waxaa sida uu tilmaamay ku adkayd inuu bixiyo bil kasta lacag kira ah oo dhan konton doolar axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo kismaayo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow qayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaadhtay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
dhegaystayaal waxaad weli in lagala socotaan idaacadda ergo codka arrimaha bini'aadamnimada haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada qiimaha xoolaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada baydhabo waxaa idiin soo jeedinaya aadan xasan cismaan geese
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha maanta waxaynu uga hadli doonnaa sayladda xoolaha ee magaalada baydhabo anigoo aadan xasan cusmaan aadan geesaya ayaa idinla socodsiin doona xubinta waxaana xubinta marti ku ah axmed abuukar saalax saciid oo ka mid a dulaaliinta xoolaha ku iibiya sayladda xoolaha ee magaalada baydhabo may kumad ahaa ani oo la yarow axmed abuukar saalax saciid dulaaliinta oo suugka sheegaysa kumad ahaa xooloyan waraysaa maduum hoolo may kumadayna sida hadda gaala oo dhoofka ee maylishaalgadaday labaati shan milyan ilaa labaati todob milyan ilaa gaaloo barimid ee waxamaran dhoofo waxmar goorag ee suun goorle waan hamaran dho hamaran langadade oo gaalo eed eedan kulus haddii inkasta oo gala yaraan iyo najiyeelo bijar neefa neefka indhiig badan labaati todob milyan ilaa labaati shan milyan gaalo oo meekin hireey oo suun goorag oo baydhabo miinolka gooryow maylagaday tumungyoonay todob milyan iyogiikaba neeflagadi labaatan milyan neeflagada jar oo waanagaali oo kuwaan liiti oo baydhabo gooryaasi eh oo alaashaangaali ee yaraaday may kale hayrey inshagaal oo dhaqaalka oo ribaadiga madi neefkan usishan oo labaashan milyan labaatan milyan gada neefka dhaqaala ee gadada ogta neefka dhaqaalka ee meelishal gadada isuun oo irmaanka ee labaatan iyoonay laba milyan ilaa labaatan iyoonay afar milyan halli oo nagudud oo irmaan eh haye may kale kin sheegay gaal oo insheegada suun irmaanka ee saadaan kiin sheegayo gaalka gaal dhaqaalka ee labaatan milyan qiirmo oo wada labaatan jirka ee tumiyo tumiyo ne oo dhaqaalka iyo shirkadaan may waa iyona labaatan milyan ilaa tumi todoba milyan qiirmo dhaqaalka eh oo duurka la nagsado tumi todoba milyan ilaa ka labaatan labaatan milyan oo qiirmo dhabi dhabiile oo dhaqaalka eh loodu may waa ahaa neefkii oo kulus oo suun bariime oo dhoof dhoofka looda dhoofka eh tumumalyan tumumalyan balgada looda tumumalyan bal shirgaday neefkii oo kulus oo shan jar ilaa kali jare tumumalyan ilaa tumumalyan ilaa lix malyan ilaa ka tumumalyan suguntadii bariimada lix malyan ilaa tumumalyan la shalgadade looda oo meekin gootay dubyaalkii yar qiirmo dhaqaalka eh iyona meel la shalgadaday oo haan goorog eh saddex milyan iyo shan boqol ilaa afar milyan iyo ka goorsadaayan oo tan dhaqaalkana saasay la gaday goorona saaslay tan dhaw saa halli may geerti halli saadiyo nagu wadato irmaange may la gaday siyeed milyan lix milyan iyo shan boqol shan milyan iyo shan boqol halli may saadiyo irmaange oo nagu wadat siyeed milyan yaa ankorayta lix milyan iyo shan boqol yaan hoosayta suguntii barimil shalata looda irmaanka natriyaba allahu mustacaan tan kale may kingartay irinka irinka barimada eh ee same oo dibidan bahayan may waahan lama milyan ilaa mil iyo todoba boqol iyo la shalgaday ee samee barimide oo xamara iyo mayn dhoofeen abuduba imaaraadka meelina shalweedow kubahaan berbere lama milyan ilaa mil iyo todoba boqol iyo la shalgadade maykin hare irinka oo xamar gooraga isuuna lama milyan xamar lanweedow irinka oo eedan kulis oo barimid ee lama milyan koreyt ilaa lama milyan boqol mil iyo todoba boqol suguntiis mil iyo todoba boqol mil iyo sideed boqol ilaa mil iyo afar boqol neefkii dhiig leh madunkan oo dhaqaalka oo reebay dhow dhaqaalaysadaan may waha isuuna dadka oo miyiga dhaqaalaysadaan milyan milyan ilaa ma boqol irinka dhagaalka ah reedi oo na wadato oo irmaange milyan iyo shan boqol la gade milyan iyo shan boqol idaaleyta oo goorage oo reebedho balaanti oo madidha la kuleysin iyona lanka oo jirin lanka oo kadaaweysado ishan lama milyan lama milyan lan boqol teeda kale irin kale oo suna goorage oo reebedho kule isticmaaleen iyona inankii dhaqaal gooro ku fadaayo oo muraad kobo may waaha ankoreyte milyan milyan ilaa boqol ilaa konton do ilaa shan konton doolar iranku ugu kuwan liita gadaasa oo baydhabo may waaha todoba boqol siyeed boqola ankoreyte aad ayuu u mahadsan yahay axmed abuukar saalax siciid oo marti ku ahaa xubinta qiimaha xoolaha guud ahaan waa inaga intaa xubinta aan uga hadalno qiimaha xoolaha maalin walba
dhegaystayaal markanna ku soo dhowaada barnaamijka dalandool oo aan kaga hadalno halista uu tahriibku leeyahay waxaan maanta ku soo qaadan doonnaa tahriibe horey uu tahriibay dalka dibaddiisa balse go-aan ku gaaray inuu dib ugu soo laabto dalka waxaa barnaamijkaasi dalandool iyo sheekada ninkaasba inoo haya wariyahayaga maxamed saalax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilhaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenna dalandool ee aan uga hadalno halisaha taariibta toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa sheekada cumar axmed cali cumar daaca tahriibdiid loo yaqaano oo ilaa laba jeer ka tahriibay dalka soomaaliya islamarkaasna dib ugu soo laabtay kadib markii uu yurub gaadhay wuxuu inoo ka sheekayn doonaa sheekooyinka iyo waxyaabaha ku kallifay inuu tahriibo bal ilaada labada jeer islamarkaasna uu dalkiisa dib ugu soo noqdo haatan dhallinyarada ayuu ka wacigeliyaa tahriib cumar kusoo dhowow ee raadiyo ergo bal marka ugu horreysa waxaa nooga warantaa markii kuugu horreysaa tahriibtay iyo wixii sabab u ah dhoofkan runtii aad runtii niyadda u geliyey runtii waxaan ahaa dadkii laba kun iyo sagaalkii iibsaday dadkii suudhan iyo khadadkaa gatay dadkii waayey meelo badan baan maray aduu khadku markii ugu adkaaday waxaa qorshaystay inaan tahriib galo anigoo ganacsadaa oo weliba shaqaysto oo mas-uula oo runtii la soo baxa noloshiisa wanaagsan oo runtii baa waxaa ii muuqatay fikirkaa qaldani aniga oo runtii weliba nin mas-uula uu ii muuqday haddana waa iska qadaran laha qofka wixii ilaahay u qoray ma seegayo waxaan ka tahriibiyay hargeysa laba kun iyo saddex iyo tobankii bishii labaad koo iyo tobankeedii runtii saddex iyo toban habeen baan usii socday khartuum to hargeysa sudan khartuum majigjiga disababa gondar baxradaar mataba ilaa aan ka gaaray khartuum saddex iyo toban habeen baan usii socday dhibaato badan baan usii maray guure salaadii subax ilaa iyo shantii subaxnimo ama koo iyo toban saac qofa sida u yaqaan ilaa iyo lix saac oo habeennimo ama laba iyo toban saac oo habeennimo waan lugeynayay baan xataa lugeeyey oo runtii haraad iyo dhibaato aan la kulmay haddana runtii de feker baa ii muuqday oo adoo ninkaas saaxiibkaa kula socdo oo u dhimanayo haraad ku dilayo baa haddana ra'yigaa qaldani uu runtii kula saxan yahay marka runtii wax markaa aan ujeeda buu ahaa ku socdo waxaa ii muuqday runtii waxaan u haysto hadda de inaan kollay ka noqday oo aan ogahay laakiin marka aan u haystay inuu wax yaroo wanaagsan yahay inaan qurbaha tagaan rabay aan iska dego muxuu ahaaye maadaama aan shaqooyin iyo hawlo iyo muddo kusoo daalay waxaan is bal meelaad nasasho iyo waxaan moodaya inaan meel hor la tegayo iyo wanaag wax badan baa ii muuqday oo runtii aanan aaminsanahay inay markii dambe igu noqdeen rayadii ay maratay aan ii rumoobin marka saasaan ku tegay khartuum khartuum waxaan joogay markaa sanadkaa waa ku dhamaystay laba kun iyo saddex iyo tobankii waxaan tegay borderka u dhexeeya uganda iyo south sudan baan tegey magaalo layaa nimle runtii bawarradii aan sitay wax laygu dhuftay khuruuj dukhuulkii exadkii muxuu ahay inaan ka bixi karo dadka oo aan u gudbi karo south sudan magaaladu nimle waa waa magaalo kala qaybsan sida magaalooyinka wajaale iyo meesha la yahdo mataba oo kale waa magaalooyinka boodharada xuduudda ku taala dhinacii kale aan u gudbay habeenkii halkaasaan u hoyday aniga dhalinyaro kaloo soomaaliyad la socota subaxii baan meeshii ka tagnay waxaan tegey meesha la yidhahdo juba south sudan hotel soomaaliya leedahay iyo waxaasaan ku degay magaaladii baan adigu dad badan oo asxaaba iyo kula kulmay subaxii baan ka dhaqaajiyey meesha la yidhahdo south sudan toddoba habeen iyo toddoba maalmood baan sii socday haddii israad gaarigu ha kusoo cesho waxa laga yaabaa inuu keligaa gaariga haddaa lasoo noqotay shan kun oo doolar baa lagaa rabaa haddaaba kusoo nabad geshid kumaba yeelayo laakiin haddaa gudubtid waa saa u gudubtid ilaa aad tribol gaartay ama ku dhimo ama ku nolow markaa saxaraha geshid baad qoomamo gelaysaa oranaysaa warriiho haddaad naftaadadee misagaa tiraba le waxaan ku wari lix maalmood iyo lix habeen maya lug badanaa ma jirto trf gaarigaasa saaranta waa bacaad laakiin de gaariga hortaada maraya ama kula socdo hadduu banjaro ama bacaadka galo raggu halkaas ku dhimanaya inta badan halkaas soomalidu ku dhamaata bacaad lix maalmood iyo lix habeen ka waran saxare bacaadka waad ka daawataa tifiyada waa bacaad aan geed iyo dhagax toonna lahayn qoraxduna waa halkan ay taagan tahay waa meesha ninka hadduu biyaha kugu qabsado ama aad biyahaaga saasaad gacanta gashanaysaa haddaad qalabkaaga iyo tooreyaga iska sidatid waa qofku waa kugu dilaya waayo qofku waa haraadan yahay markaan magafi saxariina geeyey maalmood iyo lix bin kadib xaggaad waxaanu tagnay meesha uu lacagta ku qaadanaya waa buuro cidlaa oo dadku waa meelaha aadka ugu dhamaadaanoo labalabada bilood iyo saddex bilood ay ku jiraan waa qarar cidlaa iyo saxara biyuhu qoraxdaasi yaalin batrool baa lagu daraa dadku halkaasi kuma dhaan waayo nin meel yar igu dhow joogay soddon iyo lix dhalinyaro soomaali bay ahayn labaa kasoo haray qofku markuu dhinto waa iska fogeey lagaa banaankaasa lagu xuuraya cid baa loo tagtagaya dadku waa lalaynaya waxa weeye markaad gaariga ka digtid baa wax lagu oranaya maxaa cabaysaa shalaab mango babay muus cuntaad moodaysaa dhintan qaray baan iska dalbadnay anagu qarihii isagu garaac marka dil bay kamid tahay maaha wax lagu siinayo marka nin halkaas oo raggii dumarku isku dhex jiro maydku iyo qofku naxdin ma jirto way ka dhamaatay ninkule saddex bilood lacagtii baa laii soo diri waayey shiliinka kaadidii baa lakala hambaysanaya lakala xadaya mar baadan kaadishi karayn oo kaadidaadi xataa aanay kaa imanayn dhibaatadu way badan tahay dhibaatadu way badan tahay maxamed ow tiribali baan tagnay waxaanu tagnay adigu tiribali markaan tagnay meel baan tagnay waxaan xusuustaa meel buu nagu xereeyey gabdhihii meel buu geeyey annagii ragga meel buu nageeyey triboli bishii sideedaad bishii sagaalaad toddobadeedii doonta ka raacnay laba doonyood baanu ahayn doon baa naga horreysay waa degtay laba doonyadoo kale aanu ahayn doonta hortayadaasaa lagu buufinaya adoo saaran baa la buufinaya la habeynaya gaarigaana lagu qaaday iyadoo sida alaabta hurdada oo kale u taaltaala gaarigana la saaray badaana la geeyey tobankii habeennimo saan u joognay bise waa doon la buufiyey matoor baana loogu xiday fuula nagaa eegi maayo lagaa jeegaran maayo waa daadhimatidii haddaa noole tii naga horreysaa hore loogu riixay annada tii damaan raacnay may mid naga sii horreysaa degtay maalintii hore naga horreysay boqol iyo intaasaanu hayno intii kale cid kama hadhin toddoba qof aanu kaga soo hadhin janmalka joognay wuxuu yidhi saas annaga dhan baa iscunay keligay baa ka hadhay buu yidhi nin kale marka markaad aragtid dhibaataba dhibaatay ka weyn tahay maanaa markaad meesha aragtid meeshii waan ku aan ku soo lugaa iyo dhibtii aan soo maray marka arkay waxaan qorshaystay inaan dhado niyow meeshii intaan aad madaxu baa igu xanuunay meeshii jannadii aan moodaynay oo aadka u qiimaha badnayd aan moodaynay runtii waxay noqotay inaan ku yirahdo niyo goohan baan rabaa interviewgaan kaa qaadno mar rabaan ku yidhi madaxaaba igu xanuunay oo runtii waa aad baan u dhibsaday waxa weye qofku waa stress baa ku dhacay filayayaan filayay dalkii baan ku laabanaya baanin waxaan alxamdulillah ku faraxsanahay ilaa dhalinyaro boqol kun ku dhowo soomaaliyeed inaan anigu ilaahay qadartiisa maahay ay mubtiyatiisu halkeeda laakiin aan anigu sabab u ahay inay dalkooda ku nagaado inay ila soo xiriiraan oo qaybtooda yidhahdaan aan yurub ka soo cesho maansooyin badan baan ka tiriyey hadda tan waxa la yihahdaa hooye waxay leedahay hooyahay hilbagoyn oo hooyadii baa hadlaysa moogta waxay leedahay hooyahay hilbagoyn wadnahay jarin maanta halbowlo dhiiga ka horan hadhnayaan geli waayin hooyahayga tahriibin hana aadin rafaad hungayey ku habaabin haraadiyuu ku galaafan hayga raadsan inkaaro habaa hayga haybsan habaar hadhow suuqa ka qayrin hayaayaan dhihin maamo dhididiyuu iga hoorin hadbareelood istaagin bay leedahay hurdayey iga guurin cimriga haygu yarayn oo hay dhowaynin qiyaame bay leedahay hooyadii baa hadlaysa haa hooyo iigu hiiri nagaasho hadalkaygana dhuux huwo oo ducadayda ku seexo naxdin aanan hurrayn naxdin aanan hurrayn halkay geeridu taalo harseed haddu ay ku conayso hau ahaanin horseed ha u huleenin dhul gaalo hanad baadii tahay maanta aqoon heer ka maraayo mustaqbal hiigsi ka muuqdo quudkaagaan herdannaa hooyo hiirtii baan kacay oo hoosaan hoos ka galaa wixii haysta alla ogiyo halkaan biilka ka keeno bay hooyadii leedahay hooyadii baa hadlaysa marka xaqiiqda dhabta waxaan ka tiriyaa maansooyin badan oo dhab ah waxa oo aan runtii aada uga hadlo maansadani waxay leedahay ha u socon sidaa doonto bal sifay aqoontaada saadaali waxa jiraya soo foole iyo sabanka say noqon aluunbaa ogsaatirkii haqtii taale sibibixada hoy jooji tahriib siiqadeedna caydhe sabi iyo dhalaan ma ahid sawaab iyo qof dhiman ma ahid caqligaagu kuma suulin oo waxaasi saamooday san ku neefle kaa yaabiye adoo sumac leh hay fiican sanaatida caddaan bixiyo la saangooyey oo caydha ku sallidantay kaa yaabnay waxsan saatirkii ka dilbay saldhig ee beweyd dhallin yahay la saanqaada la saanqaada soomaalidnimadeenna sabankani mid tegis maaha nin walaaba dal walaaba seereebisay suhdimaha intuu haysto silig iyo kuwaab qoriba sadbursiba adaa haysta sonkor iyo dalkaa malabee nafta geeri ha u saminee ku siin nolosha wiilkaaga sunta haraqa iyo ciidda saxaraha kulaylkiisa bacadkiiyo salliiqnaanta dhul salaama muu ahaye waa xero sawaxmeed ee suuxdin iyo dil baa jooga aad baa umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cumar axmed cali oo barnaamijka martiinuu ku ah guud ahaana dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkeenii dalandoon aan uga hadalno halisaha taariibka tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka kan xiga waa anigoo maxamed saalax oo idin leh nabadgelyo
haddii aad joogto gaalkacyo ka dhegayso rediyo ergo idaacadda codka mudug saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba
waa tahay tuulooyinka leebow iyo shiniile ee gobolka hiiraan horaantii sanadkii hore ayaa laga hirgeliyey mashruuc looga hortegayo fatahaadda webiga hab casriga ayaa loo adeegsaday in la sharo meelo u nuglaa inuu webigu ka fataho maruu dhammaadkii isla sanadkaasi webiga ku buuxsamayna waxay dadka deegaanku u sheegeen saraakiisha hay-adda kesfi oo mashruuca fulisay in meelahaasi oo biyaha soo deyn jiray aanay dhibic ka soo gudbin haddaba mashruucaas wax ay ka baran karaan dadka degan hareeraha webiyada waxaan ka waraysanay injineer siciid aadan siciid oo ah injineerka mashruucaas u tababaray dadka deegaankaasi ee howsha qabtay leyla cabdi maxamed oo waraysatay isagoo jooga magaalada baledweyn ayaa ugu horeyn ka codsatay inuu noo faahfaahiyo faa'iidada ka dhalatay mashruucaasi walaal waa mahadsan tahay mashruuca kan horta sidiisaba waxa uu ahaa mashruuc hay-adda sesi ay qeyb ka ahayd fulintiisa kaasi oo ay maalgelinaysay european unionku marka labada meelood oo ha marka labada meelood khaaska ahaaneed looga fuliyay mashruuca kan waxa weeye laba tuulo mid waxa weeye shinile midna lebo baa la dhahaa marka waa tuulooyin dadka ku nool ay yihiin ilaa afar boqol oo qoys midkiiba sababaha keentay marka mashruuca kan in la fuliyaa waxa ay ahayd mashruuca aan waktiga ka shaqaynaynay oo ahaa kasoo kabashada masiibooyinkii dabiiciga ahaa ee deegaanka ka dhacay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen fataxaadii burburisay deegaano badan iyo beero badan oo tuulooyinka ku heeraarsan webiga ay ka mid ahaayeen labadaa tuulo kadib waxa aanu u kuur galnay si aan u ogaano sababaha keenaya in ay meelo khaas ah ama meelo gooni ah ay biyuhu fatahaada kasoo daayaan kuwaas oo tuulada dhinaceeda ku yaala markii aanu raadinayna waxa aanu ogaanay inay tahay ciiddii oo guuraysa mar walba oo fatahaad ama oo webigu buuxsamo inay ciiddii ay guurayso sababtaasna ay keenayso in uu dherarkii webigu uu yaraado taasoo meelo gooniya uu webigu kasoo daynayo oo fatahaad marka fikrad cusub baanu qorshaynay in loo hirgeliyo taas oo lagu difaacayo ciidda guuraysa fikradaas aanu abuurnayna waxa ay ahayd wax adduunka horumaray laga isticmaalo oo waxa weeye gabion wall waxa ay dhahaan waxa weeye shabaq dhagax ku jiro laga dhiso geeska webiga taas si uu u ilaaliyo ciidda guuraysa fikradaasaan keenayna waxayna ahayd waa fikradii ugu horeysa markii ugu horeysay oo dalka soomaaliya ama labada webi oo soomaaliya mara shabeelle iyo jubba labadaba laga hirgeliyo mashruuc nooca kan oo kale ah kaasoo berigii hore hay-adaha ama waxyaalaha ka shaqeeya cawnaada deegaanadaas ay ka hirgelin jireen shub derbi shub ah kaasoo ay ku ilaalin jireen fataxaada biyaha kasoo baxda laakiin anagu markii aan u kuurgalnay waxa aanu ogaanay in aana ciladu ama muhiimada marka ugu horeysa aana ahayn biyaha in la celiyo ee ay tahay in ciidda la celiyo markii ciidda la celiyo baa biyo la celin karaa laakiin haddii aan ciiddii la celin shubkii derbiga ahaa oo la dhisay hoostu ka qodmaya biyihiina hoosta kasoo baxayaan marka waxa aan ku guulaysanay aanu soddon soddon mitir oooo balac ah iyo dherarka webiga oo saddex mitir ah in aanu kasoo dhisno gabion wallka kaasi oo aad iyo aad uga wanaagsanaaday darbigii shubka ahaa oo hadda ka hor la adeegsan jiray taasoo celisay ciiddii taasoo celisay biyihii taasoo ay aad dadka deegaanka deganaa ay aada iyo aada usoo dhaweeyeen sababaha aanu u dooranay fikraddaasna waxa ay ahayd laba midba qiimo jabni inay ka qiimo jaban tahay kan derbiga shubka ah waa tahay marka derbigan gabionka la yidhaahdo muxuu ka samaysan yahay walaal sideedaba gabionku waxa uu ka samaysan yahay waxa weeye shabaq shabaq silig ka samaysan oo loo sameeyey sidii boxkii camal oo kale afargees ah kaasoo hal hal mitir oo cubic ah uu yahay dherarkiisu ama hal mitir dhinac walba ka ah waa sanduuq camal oo kale sanduuq kaasi oo lagu gurayo dhagax dhagaxaas markii lagu laga buuxiyana waa la xirayaa sanduuqa sanduuqaasi dherarkiisa iyo balaciisa iyo iyo gumciisu saddexduba waxa ay noqonayaan hal hal mitir oo dhamaystiran siliga markii la xirona waxaa la dhigayaa gees dhulka wediga weliba meesha uu wedigu biyihiisu ay ka bilaabmaan oo hoosta hoosaabaa laga soo bilaabaya saf ahaan baa loo dhigayaa laba walba labadii gaabiyonba waa laysku xirayaa oo siligaasaa laysugu xirayaa markii laynkaa la sameeyo kadib waxa aada abuuraysaa laynkii labaad oo dusha sare kaa ka saaraysaa laynka koowaad iyo laynka labaad iyagana silig baa isugu xiraysaa dhinac dhinacna silig baa isugu xiraysaa labadii gaabiyon oo isku xiga labadii kala sarreeyana iyagana waa isku xiraysaa waayahay marka ma tahay howl fudud oo dadka webiyada ag degan ay si iskood ah u samaysan karaan waa tahay waa hawl adigu waxay u baahan tahay tababar yar in la siiyo dadka deegaanka oo weliba xirfadleyda ah oo hore uga shaqayn jiray waxyaalaha kan dhismaha iyo waxyaalaha badana ay deegaanka laga qabto waa wax u baahan tababar yar in la siiyo dariiqada loo xirxiro dariiqada loo sameeyo keliya u baahan tahay halka ay qalabka ama waxa laga samaynayona waxa ugu adag ay tahay shabaqa siliga ka samaysan oo isagana magaalada waa lagu gadaa oo waa available inkastoo aan fuulooyinka oolin laakiinse isaga oo samaysan xataa waa wax ay ka ganacsan karaan intay samaystaan ama ay ka gadi karaan ummada kale ha waa wax ay iyaga haddii training yar ama tababar yar la siiyo ay iskood u samaysan karaan hagaag marka maxay dadku u baahan yihiin oo caawimaad ah qalab ama farsamo si ay iskood ugu samaystaan marka laga tago in dhagaxi la heli karo dadkuna ay u baahan yihiin in la tababaro walaal waxa ay u baahan yihiin dadka deegaanka qalabka kan laleeyahay shabaqa oo isagoo samaysana gabionka isagoo samaysan hadda kenya iyo meelaha ka isagoo samaysan baa la gadaa laakiinse maadaama fikradda kan fikrada ku cusub soomaaliya ay tahay waxay nagu kaniftay annaga inaan annagu shabaqa yaala dalka intii aanu soo qaadano kualatigiisu haba iska yaraatee in aanu samayno oo annagu aanu kiriya jiraama abuurno laakiinse isagoo samaysan haddii la heli karo oo dadka deegaanka la siin karo si ay dhagaxooda ugu shubtaan oo iskaga ilaaliyaan meelaha fatahaadaha ay biyuhu uga soo baxayaan waa fikrad fiican oo soo dhaweyn mudan haddii iyaga la barayo hanna dalka laga helayo ama shabaqa dalka laga helayo sida loo sameeyo oo laysugu xirxiro iyo laftarkeeda waxaa u baahan tababar qodidda webiga geeskiisa marka la qodayo inta loo asaaska looga sameynayo sida laysu dul saarayo sida laysugu xirayo iyada laftarkeedu waa wax u baahan technical qof in tababar laga siiyo dadka deegaanka tababarka haddii la siiyo waxa aan aaminsanahay aan in ay kasoo kaban karaan ay baahidii ay weliga fatahaadiisa ay mar walba uga ka codsan jireen ay in dad kale ama dad kale ama hay-ado kale ay wax ugu qabtaan oo ay wax iyagu samaysan karaan ay tahay waxaad inooga warantaa dhaqaalaha loo baahan yahay si mashruucan oo kale loo fuliyo walaale horta waxay ku xiran tahay dhaqaalaha loo baahan yahay si mashruuca kan oo kale loo fuliyo waxay ku xiran tahay hadda lensiga ama inta masaaxo uu qofku u baahan yahay in uu ka dhiso gaabiyonkan sunduuqa gaabiyonka ah waxaa ku kaca sidiisaba oo markii dhagaxiisa lagu gurayo iyo iyo shabaqa intaba waxaa kugu kacaysa waa lacag u dhiganta afartan dollar ilaa soddon dollar may fahantay qiimo ahaan waxaa ka waxaa ku baxa sagaashan dollar ilaa boqol dollar halka cubic meterka gaabiyonka ah ay ku baxayso lacag u dhiganta afartan dollar ilaa soddon dollar weliba soddon ilaa soddon iyo shan annaga qiimaha inagu kacday waxay ahayd soddon ilaa soddon iyo shan dhexdooda uu halkii gaabiyon uu ku dhismaya oo mitir cubiga ah marka qiimo ahaan waa ay ka jaban tahay laba jiba saddex jibaar baan oran karnaa tan derbiga shubka ah wayna ka fududahay in ay dad aqoontii leh ama farsamadii gacanta leh in loo yeero oo deegaanka loo keeno halka gaabiyonku uu u baahan yahay dadka deegaanka ku jooga oan aqoonta u lahayn haddii la siiyo tababar yar inay iyagu ka faa'iidaysan karaan oma ay isan karaan ma kula tahay in derbigan gaabiyonka uu xal waara u noqon karo fatahaadaha soo noqnoqda ee webiyada soomaaliya walaale waxaan aaminsanahay anigu kasiciid ahaan gabionka keligiis uma noqonayo uu xal waara laakiinse gabionku waxa uu u noqonayaa xal waara in uu ciiddii celiyo ciidda haddii la celiyona waa ay fududaan kartaa biyaha in la process gareeyo ama la celiyo biyaha laakiin haddii ciiddii ay mar wal toban sano ama shan iyo toban sanoba la waayo iyada dhan oo ay noqoto weligii qayb ka mid ah so fikradda u baahan in la xaliyo oo aan muddana laga shaqay dadka kan ka shaqeeya inay ilaaliyaan webiga fatahaadihiisa aan marna la isweydiin waxa weeye ciidda tan guuraysa sidee lagu celin karaa laakiin mar walba waxaa laga fekeraya biyaha kan daadanaya intee haydkiisu ama dherarkoodu uu yahay baan ku celin karnaa taasoo keenta oo aan haddeer ku aragnay tuulooyinka aanu ka shaqaynaynay saydadkooda in dar dhisan oo sub ah laakiin hoostiisa dhan ay doloosho ciiddi ka baxdo biyihii halka ay ka baxayaan marka tan u baahan in la ilaaliyo oo layska kaashado waxa weeye ciidan webiga oo guuraysa in la celiyo taas oo yaraynaysa in ay biyuhu ama fatahaad ay ka soo daadato meeshaas waana wax derminansi noqon karaa waa tahay kaasi waxa uu ahaa injineer saciid aadan saciid oo ka mid ah injineerada wax ka dhisaya derbi loo yaqaano gabion oo laga dhisay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan injineer saciid aad baad u mahadsan tahay aad baa u mahadsan tahay walaal leylo
kusoo dhawaada markana riwaayaddii amal qaybteedii shanaad
waxaysan geen ogaadaa ogaado wada ogaadaa dhallaanko wada ogaada waxaysan ogeen ogaada dadweyno wada ogaada
kusoo dhowow dhagaystee sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta lixaad ee sheekada amal
waa goor subax ah amal hooyadeed ubax baa waxay u labisaysaa oo diyaarinaysaa ismahaan si ay ugu qaaddo isbitaalka maxaa yeelay waxaa la soo gaaray xilligeedii talaalka
eeyaahay ubaxeey gabadhan xalay waa kan seexan weyney ma garatay halka laga hayo farxaanow waxaan u malaynayaa in carruurtu shalay ku ciyaarayeen daaradda dhaxan badanna way dhacaysay malaha burukiitiya waxyaabo kalaa isu raacay waa laga yaabaa inay dhacday taasi wax kastaba ha ahaatee waa inaynan saaka hawl kala qabsan oo gabadha aynu geyno qaybaha hooyada iyo dhallaanka ee caafimaadka waynan ku sii eegan xanuunkii xalay qabtay waxaan kaloo u malaynayaa farxaanow in xilligeedii tallaalka la gaaray oo meekaadhkeedii see ilaahay kuu galay ubaxeey sidan waad ka rownaan jirtay oo aniga waad iga fiicnaan jirtay miyaad iskaba ilowday gabadha kaadhkeedii iyo tallaalkeedii alla waa runtaa laakiin miyaan qalbiba hayaa siday roobabkuba u yimaadeen kuwii waaweynaa ayaan ku mashquulay celintooda oo waan iska iloobay tii yarayd eeyaha ubaxe ubax hee farxaanow bal aan u degdegno oo haddeer geyno goobta tallaalka oo aynu si deg dega u geyno kaarhkeediina anaa u diyaarinayo halkaasu ku jiraa adiguna waxaad samaysaa may maqli waxaad samaysaa carruurta sii toosi si ay iskuulka goor hore u aadaan haye waaye haye haye haddaan toosinayaa hooyo hooyo amaley liibaanow kaca kaca oo toosa xilligii iskuulkaa la gaaray hooya kaca oo toosa haya hooyo waa kaceynaa mee liibaan
hooyo wuxuu ku jiraa qolkiisa orodoo toosi waagii wuu baryaye quraacdiina mar horaan idiin diyaariyay horay u quraacda hooyo laakiin maxaa ugu libisaysaa xilligan ismahaan ma ayadaa aadaysa iskuul xaggee loo kala hinayaa xilligan hooyo saaka waxaan rabaa inaan geeyo bukaan socod eegtada maxaa dhacay hooyo ma iyadaa xanuunsan maya hooyo waxaa la soo gaaray xilligeedii tallaalka iyada mar kasta mala tallaalayaane haa adiguba sidaasoo kale ayaa laguu tallaali jiray hooyo laakiin xanuun waaye waad og tahay in markii lasoo tallaalay ay ismahaan ooyayso ilaa haweenkii oo dhan dhib ma lahan way iska aamusaysaa oo haddii la iska dhaafo tallaalka maxaa dhacayo hooyo waxaa ku dhacaya cudurro badan oo haddii aan la tallaalin dhib badan baa u imanaya hooyo iska daa hooyo macallimiintan weydiinaya faa'iido iyo waxtarka tallaalka sax weeye hooyo hadda wakhti aan ku fasiro ma hayo oo sidaas yeel haddana quraacda oo dhaqaaqa waayahay hooyo waa inoo wakhtiga qadada
waxay ubax iyo farxaan imaanayaan xaruntii hooyada iyo dhallaanka waxay la kulmayaan kalkaalisadii caafimaadka waxayna iska waraysanayaan xaaladda tallaalka ee ismahaan iyo inay ubax sidato kaarkii lagala socon lahaa tallaaladii hore iyo inay dhammaysatay iyo kan iminka loo baahan yahay asalaamu calaykum kalkaaliso wacalaykum asalaam waa nabaday soo dhowaaw haye maxaa u socoteen kalkaalise waxaan sidnaa gabadha yare aan gacanta ku hayo oo aanu xalay ku dhafarray darbadna aan seexan bal halkaan u soo dhowee aan eegay sida ay tahay hmm xumad adag baa haysa ilaa goormee ay sidaan ahayd shalay way fiicneed way iska ciyaaraysay waxayse walaalaheed kula ciyaaraysay daaradda dabayl badanna way dhacaysay imise jir waaye sagaal bilood bay jirtaa waxaan bal eegaynaa waxa kale oo ay qabto daawooyinna waan u qoraynaa ee waxaad ii sheegtaan xaaladda tallaalkeeda haddii aan xaqiiqada kaaga warramo si fiican ma aanan yeelin aad baan ula socon jiray tallaaladeeda iyadiiyo kuwa kaleba beryahan dambese waan mashquulay maxaa dhacay waxaa loo baahnaa inuu aabbaha mararkaasoo kale uu isku mashquuliyo odaygu isaguba wuu dadaalaa waxaase aad u mashquuliyey shirar badan iyo siduu kaalin uga qaadan lahaa horumarinta deegaankeenna dadaalna uma yara laakiin markan way naga ahaatay ubax waa runteed waxaan ku mashquulay hawlo badan oo mutadaawacnimo ah oo lagu horumarinayo deegaanka guud ahaan balse haddeer wixii ka dambeeya haddii ilaahay idmo waan dadaalaynaa waadna mahadsan tahay kaarkiina ma kan baa haa waa kan haa waan arkaa ismahaan waxay qaadatay oo keliya b c g-da iyo dhibicda ugu horaysa ee booliyada iyo d b t-da waad mahadsan tahay kalkaaliso bal noo sharax annagu ma kala garanayna maxay kala yihiin b c g ama qaaxada waa tallaalka cudurkan lagaga hortegi karo xaddiga la siinayo dhallaanka hadba waa sida dhakhtarku ku taliyo xilliga ugu habboon ama ugu wanaagsan ee carruurta la siin karo waa inta u dhaxaysa maalintuu dhasho ilaa uu gu' jirsado waxaana laga siiyaa maqaarka sare d b t da waa tallaalka saddexda cudur ee gowracatada kixda iyo teetanada tallaalkan waxaa carruurta la siiyaa inta u dhexaysa afartan habeen ilaa iyo saddex bilood qaadashada tallaalada saddexan waa inay u dhexaysaa muddo bil ah waxaana laga tallaalaa muruqa bowdada lugta aad iyo aad baad u mahadsan tahay waad mahadsan tahay idinkaa mudan ee waxaa idinku boorinayaa inaad ku dadaashaan la socodka xaaladaha tallaalka carruurtiina
ubadku wuxuu soo koraa markuu anfacayo naafaqo tilaalkana oo idlaysto ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeyn ogaada
ubadku ubadku ubadku ubadku wuxuu soo koraa markuu anfacayo naafaqo talaalkana oo idlaysto ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeyn ogaada
waxaad maqashay qaybtii lixaad ee sheekada amal qaybta toddobaad waxaad dhegaysan doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan cusub waxaad inoogu soo duubi kartaan taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah laba eber hal labo mahadsanid
laqdiyo erayga waxan cilmih lagu ababiyaa dibaa loo aayiye ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen ogaada
ha halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dadka jooga magaalooyinka dhuusamareeb guruceel iyo matabaan waxa ay raadiyow erga ka dhegaysan karaan maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m ee raadiyow galgaduud
waa tahay dhegaystayaal markanna kusoo dhowaada xubinta hadalhaynta dhegaystayaasha waxaa isha ku hayay cabdixamiid cabdicasiis waxaana kala sheekaysanaysa fawsiya cumar barre maalin walba idaacadaha aynu baahino waxaa qayb ka ah hadalhaynta dhegaystayaasha idaacadda ergo ee nagala soo xiriiraha telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban dhegaystayaashu waxa ay ka hadlaan xaalado kala duwan oo khuseeya deegaanadooda haddaba cabdixamiid oo isagu soo diyaariya dhegaystayaasha iyo weliba waxa ay ka hadlaan aadna ula socda ayaa garabkayga fadhiya waana kan waad mahadsantaha fusio dhegaystayaasha maanta io shalan soo wacayay waxyaaba badan ay noo sheegeen haddii aan fiirno waxyaabay ka hadlayeen waxaa jiray dad naga soo wacay dolow xeri ku yaal dolow wuxuu noo sheegay in ay dad barakac ahaayeen oo ku tirsanaayeen mucaawida mucaawino ay ku tirsanaayeen mucaawino iyo gargaarka kaalmooyinka ay adugu siiyaan
marka wuxuu noo sheegay waxaa jiro dad ka hor istaago waxyaabihii heli lahaayeen marka wuxuu waxay ka codsanayaan dowladda iyo dadka wax u qaban karo in ay dadkaas yani cuntada ka hortaagan inay wax laga qabto ama macnaha gargaarka hay-aduhu siinayeen bay leeyihiin dad kalea naga hortaagan oo naga cishanaya mise ha ha marka waxay rabaan qof yani xuquuqda u doodi karo oo ama dowladda ahaato ama xubno kale in ay wax ka qabtaan dhibaatadaas waan gartay radio ergo waxa weye magacaygu wasiiriya cabdullaahi lees oo jooga magaalada dolow soomaaliya gaar ahaan barakacyaasha waxaan ka warramayaa oon u sheegaya radio erga meeshan waxaa ku xaraysan kaamkan dad qaxooti ah oo tabaalaysan oo abaarihii soo barakacay hay-adihii wax siin lahaana saan warka ku hayna annaga shacib oo weliba barakacyaal baan nahayay maxaan ku idhahdaa ay hortaagan yihiin dadka deegaanka ee maamulku sheeganaya una diideen hay-adaha inay siiyaan maxaan ku idhahdaa wixii loogu talagalay radio ergo marka waxaan ka codsan lahaa aniga shaksi ahaan in ay maxaan ku idhahdaye arrinta iyada ah meel alla meesha munaasib u ah ay u gudbiyaan oo dadkan taakada noqday oo irsaaqada ilaahay dadka u keenay oo bini aadanka ugu soo jooga kaalmada ah ka hortaagan in maxaan ku idhahdaye dowladda federaalka iyo caalamka wixii waxaan wax ka qaban karaa ama la hadli kara maxaan ku rahday maxaan ku rahday aad maaragtay maxaan ku rahday aad u gudbisaan intaasaan sheegi waan waan islaamay mahadsantii
waxaa kaloo jiray dad naga soo wacay muqdisho waxay noo sheegeen inay kaxun yihiin dadka lagu dilay muqdisho ayagoo banaanbax ama waxyaabaha sameynaya marka
marka dad ay si gaara oga hadleen maa jiro banaanbax waxaa jira darawalada bajaajlayaasha ay ku dhigaayeen magaalada muqdisho oo in ay sheegayeen inuu jiro wiil uu dilay askari dilay wiil bajaajlayaasha kamid ah marka ma taasay la xiriirinayaan mise waa wax ka duwan taasay la xiriirinayaan taasay la xiriirinayaan inkastoo ay dhowr mar soo noqotay arrintan laakiin taasay haddar dadka hadalhaynta ay ka hadlayaan
awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa ugu horeyn shaqaalaha radio ergo waa cabdirasaaq oo kasoo hadlaya gobolka cayn ayaan kasoo hadlayaa waxaan waxaan maanta ka hadlayaa barnaamijkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho mid kamid a ciidamada soomaaliya uu dil foolxun lagu geystay wiil soomaaliyeed oo oo ku nool magaalada muqdisho taasi ma aha wax aanu ka aanu ka filaynay xukuumadda soomaaliya iyo ciidamada xooga dalka soomaaliya in ay laayaan ubixii dalka maalin walba imise wiil oo dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oon waxla galabsan ayaa lagu dila gudaha magaalada muqdisho taasi haddaan nahay shacbiga soomaaliyed waxaan indhaha ka laabayna ma aha wax aan xukuumadda aanu mataqaanaa aanu aanu aanu aanu ka dambeynana ma aha waxaan u sheegayaa xukuumadda iyadoo codsi aan hayn si si cadaalad ah loo hor keeno ninkii dilay wiilka soomaaliyeed daa-uud shalay lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ciidamadan waxaan u sheegayaa la idinma wakiilan in aan shacbiga aad kulaysaan gudaha magaalada muqdisho haddii aad wax iska dhicin kartaan xuduudaheedna soo dhiciya oo qabta cadowga qaraxa ka wada gudaha magaalada muqdisho iyo dalka gudahiisa oo yaxiniyihiinu yay noqoneen in aad dib ugu soo laabataan waxaa kaloo jiray waxaan ognahay weli waxaa iska jiro jilaalkii iyo kuleylkii marka biyo la-aantii weli way jirtaa meelo kala duwan sool dad naga soo wacay waxay noo sheegaan in ay kuleylkii uu jiro uu dhibaatadii jilaalkii ay weli dadka
ay weli ka cabanayaan roobka gugana weli si rasmi ah looma sheegin inuu curto iyo in kale marka taasina waa waxaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idin salaamayaa erga dhammaanta shaqaalayaasha iyo ummadda soomaali meexta joogtiinta dhegeysanaysa iyo inta aragtaba dhammaan waa salaamaya ergo dhammaantiin waad ku mahadsantihiin dhegeysiga barnaamijka xiisbanashada xiisaalaad no noo soo daysaan labarka bilaasha inta ergo waad ku mahadsantihiin ergo haddaan tago bayadu ergo waxaa cabditax ismaan jaamaco kasoo hadlaya degmada sool gobolka sool baa leeyahay irka waxaana halkaa waxaa ka jirta biyola-aan aada u baahsan inkastoo haddar ilaahay subxaana watacaala irkuu cusub yahay ilaahay subxaana watacaala dee kheyr qaba laga sugayaa irko haddii aan intaa kaga gudbo erga dalka halkaa biyola-aan aada u baahsan baa ka jirta inkastoo cirku aada u cusub yahay cirka aan saasaar roob ka muuqato ka muuqato irka waan salaamaya oo dhowaan maasadka dhammaantii waxaa kaloo jiro dad noo sheegay in roobab yar ay heleen meelo kala duwan oo guugii ugu bilowday inkastoo si rasmi ah aan loo xaqiijin aan loo xaqiijin karin laakiin waxay noo sheegeen in ay roobabkii u bilowdeen
assalaamu calaykum waaleykum salaam walaalayaal waxaan joogaa magaalada booxaate waxaa la dhahaa farac darsiid kacma waxaan ku magac dagaa dhammaan walaalayaal umadayna soomaaliyeed waan salaamayaa roobabku waana heleen roobab aada u fiican baana helay markaasaan iska joognaa saa maxaasitaan iskanahayo riyeer baan iska haysanaa walaalayaal waa sidaa iyo nabadgelyo iyo maalin wanaagsan intaas aynoo joogto dhegaystayaal hadalhaynta dhegaystayaasha idaacadda ergo oo ka hadlayay xaalado kala duwan oo ka jira deegaanadooda
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegeystayaal waxaan weli dhexdaga jirnaa idaacaddayadii maanta haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka dhakhtarka raadi ah oo idiin soo jeedinayo waryahayga cabdifataax mukhtaar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo maanta idinla socodsiin doona anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo ah barnaamij aan uga hadalno arrimaha caafimaadka waxay dhegaystayaashayadu hadba inoo soo duubaan fariimo iyagoo dhakhtarka su-aalo weydiinayo sidaas si la midana barnaamijka waxaynu mararka qaar ku casunnaa dhakhaatiirta innagoo hadba mowduuc diiradda saarayno maanta waxaynu uga hadlaynaa xanuunka awtisimka cudurkan awtisimka oo ah mid wax u dhima koritaanka carruurta haddaba cudurka awtism ayaan maanta waxaanu ka wareysanaynaa doctor maxamed cabdi cismaan oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada neerfaha iyo maskaxda waxaana uu ka howlgalaa xarunta samakaab cisbitaal ee magaalada muqdisho waxaan marka hore kugu soo dhoweynayaa doctor maxamed cismaan radio ergo waxaana marka ugu horeysa ku weydiinayaa cudurkan autism iyo waxyaabaha sababa
xanuunkan autismka waa xanuun secretary ah oo maxaan ku rasheed waa xanuun oo maxaan ku rasheed xag dhaca xanuunkan waxyaabo badan uu kulmiya markii la yirahdo xanuunka wuxuu yahay wuxuu kulmiyaa maxaan ku rahda isheeg dhaqanka neurobehavioral oo disorder inuu keeno dhaqanka qofka inuu qaldo luuqad ahaan inuu qaldo communicationka inuu xumaado maxaan ku rahda isheeg shigshigyo inay imaadaan inuu maxaan ku rahda isheeg qofkii uu waa ka lumo maxaan ku rahda isheeg xadkii korriinkii maskaxeed ee ilmo ahaan inuu qaldo xanuunkuna horta waa xanuun physical ahaanba u badan kuna dhaca da'yarta ama dhallaanka ku dhaca xanuunkan waadaxnimadiisa iyo soo saarkiisana waxaa la arkaa xilliga lagu jiro saddexda sano ilaa afarta sano inta udhexeyso badanaa waa xilliga maxaan ku dhashay communicationka ugu badan carruurta laga sugo waa xilliga isbedelada badan qaarkood la arko oo iyagu inay bilaabaan hadalkii dhaqamadii socodkii kakadalka bulshada marka ay bilaabanayso ayo xanuunkan u yimada xanuunkanna gruub ahaantiisana waxaa la hoos geeyaa gruubka ugu weyn ee caruurta xanuunada caruurta ku dhaca layihahdo tb ama cerebral palsy hoos ka dhaca autismku xanuunka waa xanuun noocaas ah wuxuuna salka ku hayaa genetically ama family in ahaan inuu xanuunkaan uu xankulashay uu ku yimaado jiinta ahaanta uu ku yimaado seeda labaadna oo meesha taalla waxay tahay adduunka maadaama isbedel badan uu dhacay cimilaad ee dhacday xankulashay cudurada badan ay waxyaaba badan isbateen marka taasina waxay noqoto marka qayb kamid ah xanuunkan soo saarkiisa zaa'idka ah in mutayshino badan ay yimaadaan oo jiinka kusaabsan marka xanuunku waa xanuun hidanasiana maxaa keena marka xanuunkan autismka waxaa keeni karaa inay hooyadu bood leedahay waxaa keena xanuunka maadaama madaxa ku dhaco inuu maskaxda dhaawacan dhaawac ugaarsiiya inuu hooyadu bal isticmaasho ama diyaarka xankurada isheeg waxyaabaha kaleto sii raaca inay isticmaasho xanuunooyinkaas kota diabetic inay tahay xanuunooyinka kaleto aydan dhimira inay leedahay metabolic disorder xanuunooyinka la yihahdo xankurada isheeg ayagana inay jiraan in ayadii hooyada uur kale inay xanuuno waxyaabaha kaleto hadda marka sida caadiga ah welina aan laakiin kooskooda rasmiga aana lahayn waxaa kamid a tallaalada qaarkood tallaalada in laga helo oo maxankurada isheeg in ay haddii la qaato lagu arko dadka qaarkood ay yeesh carruurta qaarkood ay yeelato lagu arko xanuunka autismka lagu arko taasuna waa mid dhacda laakiin xilligiis ugu badan xanuunkan waa xanuun yimaada intii ilmuhu ay uurka ku jiraan
marka xanuunkan yuu ku dhacaa dadka gaarka uu ku dhaco waa kuwe horta dadka gaarka ah xanuunkan uu ku dhaco oo uu saameynta ugu xoogan uu ku yeesho horta waa caruurta oo saameynta ugu weyn caruurta ku dhaca oo maskixiyan waa ayaga waa kuwa koraya ayaga waa kuwa maxaan ku rahdaa isheeg nolosha bilawga ay u tahay ayaga waa saameynta oo maxaan ku rahdaa isheeg xanuunkan hidaha ahna oo ku yimaadaan xanuunooyinka hidaha ahna intooda badan yaraanta horey soo bilawdaan ma bilawdaan mana imaadaan xilliga da-da ah kuwo yaryar oo dhif iyo qaliil ah ayaa yimaada badanaana xanuunka suuxideedna dib buu usoo gurtaa oo da-diisa way soo yaraataa markii ay timaan marka xanuunku waa xanuun horta saameyntiisa ugu xoogan ku yeesha dhallaanka iyo caruurta ayuu ku yeeshaa xanuunkanna soo bixitaankiisa ugu horeysana xilliga la arko waa xilliga ilmuhu ay jiraan maxaan ku rada sheeg saddexda sano ilaa afarta sano labadii bar ilaa iyo afarta intaas waa inta maxaan ku dhalishay xanuunkan la arko oo intiis ugu badan xoogiisa la arko aad ayuu u mahadsan yahay doctor maxamed cabdi cismaan oo ka howlgala cisbitaalka samakaab ee ku yaala xaafadda madiina ee magaalada muqdisho waxa uu marti igu ahaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaynu maanta uga hadlaynay cudurka autism oo ah cudur saameeya inta badan carruurta waxaana uu la xiriiraa xanuunada ka dhasha maskaxda haddii aad doonayso inaad nagala qayb qaadato barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ee ka baxa idaacadda ergo waxaad fariin inoogu soo duubi kartaa lambarka gaaban ee labada kun iyo labiyo tobanka barnaamijkan oo idinla socodsiinayay anigoo cabdifataax maxamed mukhtaar dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkan oo kale ah intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano allah
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergawaa ergadaadii ergawaa